bismillaahi raxmaani raxiim ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaya oo la qaysanaya subxaanahu wa tacaala ambasador cabdikariim cali cumar oo ahaa safiirkii ugu dambeeyey ee noo joogay washington d c u joogay ummadda soomaaliyeed dowladdii hore ee maaragtay rasmiga ahayd inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun cabdikariim wuxuu waa naga geeriyooday wuxuuna ku geeriyooday ohaayo isagoo u geeriyooday cudurkan nemonia la yidhaahdo oo muddo maaragtay runtii toban beri dan uu maaragtay si kedisa ayuu ugu dhacay toban beri ayuu wuxuu la jiifay isbitaalka weyn ee ohaayo marka waa cudur isagu hargab iyo qufac iyo waxaas ku bilowday kadibna maaragtay isku bedelay in ilaahay u sababo inuu ku owsado january sagaal iyo toban saacadduna markay ahayd shantii iyo bark marka sabarkaas sidaas ayaan maaragtay ummadda u xaqiijinayaa ilaahayna waxaan uga barhayahayaa inuu janatulfirdayso ka waraabiyo ehelkiisana samada iimaanka siiyo waxaad nooga warantaa taariikh nololeedka danjirihii hore bal iyo shaqooyinkii uu soo qabtay iyo muddadii uu hawsha diblomaasiyadda ku jiray wallahi anigoo ah jenaraal maxamed cusmaan qaadi waa nalasku kala yaqaanay walaalkay iyo saaxiibkaybuu ahaa noloshiisao dhan ban waa wada nooleyn waanu isnaqaanay waxa weeyaan cabdikariim nin wuxuu ahaa fahmo badan aqoon-yahana soo bartay dhammaan wax alla wixii maaragtay taaliin ahayd oo maaragtay ama elementary ha noqdo ama intermediate ha noqdo ama high school ha noqdo oo soomaaliya kusoo wada qaatay kariyeer fiicanna wuu sameeyey tacliimahaas iyo kulli markuu soo dhamaystay kariyeerkiisa wuxuu ka bilaabay daksaba oo lagu magacaabay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya aada buu u firfircoonaa kadibna wuxuu aqoontiisii ku dhammaystay jaamacadeed political science jaamacad ooga baxay california kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sideedii wuxuu noqday oo soo maray secretary wuxuu soo maray qunsul wuxuu washington laga shaqeeyey kadibna waxaa loo magacaabay isagoo waayo arag ah jaamacaddiisiina ka soo baxay canada kun iyo sagaal boqol iyo sideetan iyo toddobadii haddana waxaa lagu soo celiyey u s oo full ambasador oo naga ahaa oo door fiican uu ka ciyaaray kun iyo sagaal boqol iyo sideetan iyo sagaalkii marka hadda nin firfircoon oo diblomat oo wuxuu ahaa very active oo dhalinyaro ah ingiriiskana si fiican u yaqaana siyaasaddana aada uga firfircoonaa rool badan oo wanaagsan buuna ka ciyaaray xiriirka ummadda soomaaliyeed iyo dowladda maraykanka ah bal hadda allaha u naxariistee danjirihii hore imise caruura ayuu ifka kaga tegey
toddoba caruurah oo weliba lix ay wiilal yihiin oo jaamacado ka baxay oo wada caafimaad qaba iyo gabar toddobadaasuu ka tegey marka waa nin ilaahay noloshiisa uu ku guuleeyey midda adduun iyo teen aakhirada